iyo arrimo badan oo la xidhiidha xuquuqda bini-aadamnimada arrinta howlgalka ciidamada amisom iyo obratinkii la qaadi lahaa juba corridor iyo xoreynta deegaanada arrimaha horumarinta bulshada iyo guud ahaan bal xaaladda soomaaliya iyo wejiga cusub ay gelayso isbeddelkeeda waxaan is leeyahay guud ahaan waan isla afgaranay inta badan qodobadii aan ka wada hadalay oo aan is leeyahay waxay ahayd qodobo midho dhal ah ee wax badanna kusoo kordhin karaya annagoo u wada habalyanay madaxweynaha cusub islana sheegnay madaxweynaha cusub haddii international community ayna ula shaqaynay sida ay dhabta ay tahay iyo soomaalidu rajada badan ee shacabka soomaaliyeed qabaa inay wax badan hoos u dhacayaan shayga muhiimkiina ay tahay in lala shaqeeyo waxa ugu badan ee lagala shaqeynaya tahay amniga lagala shaqeeyo iyo horumarinta haddaan security-ga la helin wax badanoo la xaqiijin karaa ma jiro aad baanan insha allahu isula afgaranay waxaana rajeynayaa inay ballanqaadyada ay ballan qaadeenna fulin doonaan annana aan fulin doono